kusoo dhawaada bodcastgeena maankorciye iyo qaybtiisa youtube-ka oo aynu inta badan kusoo gudbino waxyaalaha kobcinta maanka iyo horumarinta shakhsiyadeed taasoo aan inta badanna kusoo casumo dadka haldoorkaha bulshada ka midka ah oo weliba caawa iyo casuman yahay si khaas ah ustaad mubaarik haadi oo runtii aan maxaa uga mahad celiya waqtigiisa qiimaha badan sidoo kalena aan maxaa caawa waxyaalo badan aan la faguri doono insha allah sida aynu maxaa rajaynayno isbedelaad fara badan bulshada dhankooda inaynu mar walba saameyn ku yeelano oo runtii maxaa waxyaalaha nolosha dadku ay soo kala mareen ee kala duwan marxalad ahaaneed iyadoo la yaqaano qofkii khaasatan haddana diibli maanta inaan usoo ogaano mubaarik haadi runtii horta xaguu noloshiisa kasoo bilaabay safarkiisu maan aragnaa inta badan iyo maxaa isagoo runtii khudbadaynaya oo dee sheekeynaya waxyaala badan maxaa sheergaraynaya laakiin bal maanta aynu maxaa ka hadal siino mubaarak xageebaad kasoo bilowday maanta bal safarkaagan iyo nolosha heerkii heeradii kale kala duwanaad soo martay
ustaad aad baad u mahadsan tahay ustaad shaakir shaakir aad baan kaaga mahadnaqayaa fursaddan qiimaha badan iyo podcastigan weliba aad noo bilowday maan kobciye walaa inta naga maqanba waa maan kobcintaan wey haddii dadka intaa laga dhiso wax badan baa noo hagaagaya noloshuna halkaasay ka bilaabataa walaahi safarkaygii nololeed dee dhalashadiidii bay kasoo bilaabatay waqti dheerna way ahayd dabcan qofka qeyb weyn oo kamid ah wax kastuu qabanayo marka laga tago qeybta abuurka qeybta ababka iyadana muhiima abuurka wax badanoo aabaa iyo hooyada de aad ka wadato firkiin aad ka wadataa jira waxna waa wax biicada walow anigu dadka aan qabo aan u janjeero dadka qaba in ababka uu ka muhiimsan yahay abuurka wax walba waa la bedeli karaya wax badan baa la bedeli karaya qofka abuurkiisa laga bedeli karaya ama ama hidasidihiisa waxa ku jira wax badan baa laga bedeli karaya adugu dhalashadaydii sacuudigan ku dhashay anoo laba jira meelahaasana lasoo tarxiilay laba laba bilood anoo jira ayaa sacuudigana lakasoo tarxiilay xamar baana la keenay xamar anigoo meelaha laba sano saddex sano meelaha jira haddana qax nagu dhacay nin weyn baan ahay mayga dhalinyaradii sagaashankii ka dambe dhashay deetana qaxi markuu dhacay kenyaan galnay xeriyii qaxootiga ayaan galnay weligay iska active baan ahaa waxyaaba badan oo aanan berigor ka fikiri jirin laakiin inta dambe dee entrepreneurshipka arrimahan soo galay ii soo baxay baa jiray oo waxaan xasuustaa lix jirkaygii jalaatadaan iibin jiray jalaatada mataqaan iibin jiray ifoo kale markaan nimi hooyo kale suuqay fadhiisan jirtay suuqan waan gelin baan bedeli jiray anoo toddoba jir meelaha lix jir toddoba jira allahu mustacaan masaajidda eedaanka yaan jeclaa mikrofoonka baalka mikrofoonka aad baan u jeclaa yaraantaydii eedaanka anigoo malaha shan jir lix jira ayaan bilaabay inaan masaajidka eedaamo marxalada kala duwanoo iskoobsaday weeyaano nolosha experience badana maasha allah aad iyo aad aad iyo aad oo xataa waxaan xasuustaa nacnac loo odhan jiray nacnac baraawe waa baal yaroo caanaha laga caanaha caana la kariyey baa laga sameeya waa chokolaato adigu chokolaatada homemade ka ah soomaalida warwareegan yaro sidii kubaddii oo kale u waxaysan waa wax yaro intaa laleego nacnac adigu nacnac qorigo kale u leegyahay haddaanu ka yarayn laakiin kulligii waxa weye waa sokor iyo caano laisku walaaqay caano laisku walaaqay iyo sokor baa laga sameeyey sida cajiin yar baa loo kuuskuusay deetana wuu qalalaa adana baalkaasaan nin aabbay hooyaday may ogeyn oday samayn jira wuxuu odhan jiray soo iibi carruurta ka soo iibi adigana shan xabaad ku leedahay shanta xabaa cuni jiray marka adugu tan waxaan xasuustaa un yaraantayd inaan jeclaa wax sheegidda ilaa toddoba xero oo qaxootiyaan soo maray ilaa xero qaxootiyaan ku jiray xerooyinka qaxootigan waxbarashadaydii iskuulkii dugsigii anigoo yar baan kabiris ka noqday imaan baan noqday tujin jiray khudbooyinkaan akriyi jiray saddex toban jir afar toban jir markaan ahaa waxaasan anigu dad wax sheegidaasan aad u jecla waxaan ustaa toddoba jirkaygii lix jirkaygii dhowr meeloodoo kalena waan ka sheegay waxaan jeclaa caagadihii tooshashkii caagga ahaa ayaa intaan dhoobo dhiiqa intaan sameeyo kuuso mikrofoonka u ekeysiiyo afka ka duldule maaratay u yeelo dulduleelo yar u yeelo ayaan caangiri intaan ku xidan daasadii caana koostiga niyadaha ayaan intaan xagga dambe kaga xido waa two thousand waa ninety adigu mid ninetyski ninety five ninety six meelaha geedaha geedka intaan saaraan kula hadli jiray ku hadli jiray sida in lay maqlayo kale
weyaan tababar halkii ugu fiicnayd baad soo martay imika waxa weyaan uma baahnid umaad baahnayn markaa wax la soo kortay already
waan waan waan waan iska jeclaa runtii wax sheegiddaas adigu iska jeclaa dhinaca kalena dee qof iska kubadda ciyaara daawada yaraantiidii waan ahaa dhalinyarihiisa isaga dhex jira runtii wax badan oo weyn may muuqan laakiin lirbet weligeyba qof iska different baan ahaa waxay iska uniika jeclaa jiray buugta tan iyo yaraantaydii hooya waxay ku tidhahdaa adigoo yar toddoba jirsiida jira buug yar bantaad qaadatada wax dhigan jirtay sariirtaada dhinaceeda yara dhigan jirtay laakiin wax difference weyn oo arrin weyn oo aan odhan karayo dee maanta maybe meelaanaad waxaanaad qabanayso wax u ahaa wax saa samay jiro dhalinyaradaasaan isaga dhex jiray walow aan yara ahaa marka halkaasaan kacaaabay waxbarashadeedii diiniga ahayd teedii maaragtay primariga xeryaha qaxootiga kusoo qaatay kadib maraykan baan labadii kun iyo lixdii nimi halkaasaan marka waxbarashadeedii kasii wato jaamacad cilmi nafsiga iyo cilmiga bulshada iyo halkaasaan adigu waxaygii kasii kasii amba qaaday nolosha halkaasi kolley kasoo bilaabatay may waxa weeyaan safar aad u qurux badan runtii oo maan arkin weli dee safar sidan oo kale ah iminka waxaan rajeynayay inaad ila wadaagi doontid waxyaalihii markaad dee soo weynaatay samayn jirtay laakiin ilaa yaraantaadii baad soo martay maasha allah taasaa marka waxaan odhan karnaba waa waxay aniga dee hibe ahaan aad u lahayd marka loo eego aad iyadana practical kusii samaysay waayo hibada qudheedu ma soo baxdo ilaa iyo intaad dee adigu qadhadu aad soo saarayso hibadaaduna kuu shaqayso maasha allah marka taa qudheedu wax weeyaan iyaduna waa waxyaalaha cajiiba marka xilligaa kadib maxaa yeelay goormay kugu dhalatay marka inaad istiraahdo bal maanta akhris baad samayn yacniga akhriskaaga inaad bilowdo oo kale caadi ahaan maktabadaadii ugu horreysay ee intaad garacsatay
sad walaahi akhriska ma wax ii fudud ma ahayn wax akhrisku iimuu fududaan jirin berigii hore un wadadaa dheer ee dhalinyaradu soo wada martay waa isku duruuf baan soo wada marnay dhalinyaro weliba inta afrika ka timaada ama dunida saddexaad iyo dunida labaadba ka timaada in badanoo kamid a systemkeeni waxbarashaa keenay inaan wax akhriska aanay noo fududaan waad aragtaa meeshan aad joogto yurub baad joogtaa maraykan baad joogaa ilmaha inta yaryihiin baa xitaa buugta akhriska la bara annaga inta buug text buugana loo dhiibo ayaa looran jiray imtixaan baan idinka qaadaya soo diyaariya marka cilaaqada aan cilaaqada aan buugga la lahaynba cafwan cilaaqada aan buugga la lahaynba waxay ahayd cilaaqada aan buugga la lahaynba waxay ahayd cilaaqo noocma punishment qofka uu dareemayo oo buug ba xasuusataya imtixaan xasuusataya cabsi buu kugu beeraya deetana marar fara badan daas waxa keenaya buug intaad markaad buugtaada akhri buugga soo qaato qofka uu hamaansanayo ma ogid adigu oo si consciously uma ogid laakiin sub consciously noocma punishment baa jira oo yaraanta haddii xidhi la lahaa eg waxaa la yidhahdaa maanta maadooyin fara badan oo qofku necab yahay baa jira oo aanu jeclayn waxay yidhahdaan psychological waxay yidhahdaan aqliyaha psychology waxay yidhahdaan maadada waxay u badan tahay macalinkaaga kugu horreeyey inuu macalin aad necbaysanaysay ama muuqaalkiisa ahaado ama qaabhadalkiisa noqdo ama habdhaqankiisa noqdo ama siduu wax kuu barayaba ha noqoto inaad necbaysanaysay baa dhici karaysa xisaabta dhalinyarada inta badan waa necab yihiin macalimiinta xisaabta dhigi jira macalimiin yara qalafsan bay u badnaayeen iyo iyo luqadda iyo arrimaha marka noocma punishmentigaasaa jira dhalinyarada unbaa dee kamid ahaa oo xiriyo qaxooti waxbaan actually kasii daran baan kusoo barbaaray marka markaan fahmay qaacidada waxaan ogaaday sidoo kale inay waxbar inay akhrisku inuu yahay caado oo inta horeba ay adag tahay wax kastoo aadan horey u samayn jirin samaynteeda resistance gudeed iyo iska caabin gudeed baa jirta oo ku riicaysa wixii kaa celinaysa oo caajis waa interesting maaha inaad buug intaad qaadid soo qaadatid akhrisid aadan xiise marka hore aadan u qabin mawaadicdeeda ku cusub tahay waxaad noloshaada ku horumarinaysa ay tahay xiise badan ma jiraan maantana dee waqtiga maanta nool lahayna qofku wuxuu la qabsaday stimuluska faraha badan ee social media oo nagu wado ee boostiyada yareeda qofku akrinaya maanta markaad la qabsato way adag tahay inaad xataa maqaal akhriso iskana buug intaad meel fadhiisto inaad akhriso because cod baan tahay wax degdega oo innocent gratification buu qofku u baahan yahay marka waxaan ogaadinaya wuxuu caado tahay caadadii markaan samaystay markaa wixii ka dambeeyey bay halkaasuu ka bilaabmay xaqsiga waxaan xasuustaa muddo toddoba sano ku dhowaada oo buug ay ii taallay oo aan buug fara badan ilaa dhowr boqol oo buugaan haystay aan waxba aan danaan akhriyi jirin markaasoo dacan buugin aan soo qaadan aan ka caabsi jiran iska dhigi jirin sidaa maanta dhalinyaro fara badan oo kumanaan oo ila soo xidhiira sababta aan buug clubkana u sameynay fikradii buug buug club aan u sameynay inuu qofku group helo buugtii loo akrinaya accountability ay jirto waana mid ka mid a istaraatiijiyadaha qofka uu caadada akhriska uu ku samaysan karay marka yes muwaaragan maanta maybe wax akhriska dhalinyaradu ku yara majeeranaya oranaya walaa waxbuu akhriyaa ma ahayn qof wax akhrisku fudud yahay oo dhib badan ba culays aad u fara badan baan ka soo maray ilaana caadadaa samaysta waana wax dhalinyarada haddana kula tilan idhaahdo qof walba oo doonaya inuu wax akhriyo caado waa inuu caado ka dhigto wax akhrisku waa caado caadadaas oo samayso absolute absolute marka iminka tusaale ahaan oo kale waxaan odhan karnaa caadada marka la dhisayo runtii ma hawl yara iyadoo qudheedu qofku sidii uu noloshiisa u noolaa uu israado hal mar bedel matalan akhriskii oo aad mar kali aad usoo guuri doontid toddoba sana kugu qaato may sahlanin iyadoo qudheedu maxaa ka mid ahaa marka chaalanjiyada kaa hor yimi akhriska intii muddadii aad ku dhex jirtay
horta chaalanjigu waxa weye buug aad jeceshahay oo doonaysa inaad akhriso danaad akhri karin oo markaad soo qaadato aad seexanayso ta ugu adag bay ahayd ta labaad waxay ahayd marka ay taa isugu kaa biirto deetana waxaad isku arkaysaa noocmaa qof wax akhriska ku fashilmay oo ah mushkilad weyn marka oo kalsoonidaadii iyo self esteemkaagii iyo self imagekaagii iyo qofkii aad doonaysay gaab weyn uu u dhexaynaya marka self idealkii aad suuraysanaysay qof wax aqriya inaad noqoto iyo self imagekaagii maanta ninkan ku fashilmay markuu bug soo qaataba seexanaya gaabkaa markastuu weynaadana waxa weeye dee xitaa kalsoonidaadii ayay saameyn ku yeelanaysaa oo xitaa laga yaaba inay xidhiir la yeelato waxqabadyadaadii kale iyo nolosha iyo kudhacyadii waxyaaba badan aad jeclaan lahayd inaad inaad isku daydo wax kasta waxay saameyn ku yeeshaa wax kasta oo noloshii samaynaysadhaqaaqa wixii horumara saameyn bay isku wada yeeshaa marka meel kamid nolosha hadaad kadib dhacdo dee waxa weye waa bar kugu taalla waa calaamad kugu taalla aad og tahay kalsooni darro meelaad kaaga yaraa timaado weeyaan marka laakiin ma garanayo su-aasha inay su-aal kugu xigta ay tahay laakiin maalinkii aan ogaaday wuxuu inay tahay habit inay tahay habitkaana si aad u samaysata aad u baahan tahay waxyaabo kaa caawiya maalinkaasay caqabadaha faraha badan iyo hor yaallay ay upside down noqdeen oo haddii kalsooni daro shalay iga haysatay inaan wax akhrintu igu adag tahay maanta waa qayb identitygayga ka mid ah oo marka dee aan waxaan isku arkaa qof akhriyaa ah waana mid ka mid a processka actually hadduu doonayo qofku inuu caado samaysto ama uu doonayo wax inuu noqdo ama uu qabsado waxa iyada waa inuu isku identify gareeyo waa inaad tirahdo qoraabaan ahay haddaad doonaysa inaad wax qorto waxbaan rabaa inaan qoro keliya isnaan enough waa inaad tirahdo qoraabaan ahay waad u dhaqanta sidii qof qoraaya ya ganacsadaan ahay waa inaad u dhaqan sidii qof ganacsada ah waa inaad matashid aabbo wanaagsan baad rabta inaad noqotid waa inaad say wanaagsan aabbo wanaagsan baad rabta inaad noqdo waa inaad matashid horta marka hore aad tiraa intaadan matelinba ma mateli karaysa waxaadan arki karin waa ina horta yidhahda aabbo wanaagsan baan ah marka kadibna aad aabbo wanaagsan siduu u dhaqmaya aad u dhaqanta dee
identi waxaa la yihahdaa bug baa jira la yidhaahdo atomic habit waxyaabaha beriga hore aan caadoodka laga aqoonin uu kusoo kordhiyay waxaa ka mid a in identity inuu qofku ka dhigto waxa uu doonaya caado inuu ka samaysto maalin walba haddaad tirahda weyd baan iska ridayaa waad iska ridi karaysaa oo maanta labaatan kiilo waad iska ridi karaysaa adigu si fiican baad u garanaysaa ustaad waa shaqada adi weeyaan intaasoo qof baad arkaysaa iska riday laakiin ilaa maalinka uu yidhaahdo waxaan ahay qof healthia oo lifestylekiisa iyo quruxdiisa ka fekera ayaan ahay maalinkaa unbuu waxaan kaloo dhan shaqaynaya haddii kale waxaa weydka du iska rido dib haddana u laabanaya weyd kaloo soo koraya yes waa inuu bedelaa yacniga habka uu ah inuu keliya miisaan dhimis yahay laakiin uu yahay qof caafimaad inuu u noolaado lifestylekiisi waa identitygaaga markaa marka waxaa laga yaaba inuu yidhahdo qofku waxa inaan akhriyaan rabaa wax akhriska uu jecel yahay qofka dabcan dhalinyarada wada jecesha in wax akhriso laakiin ilaa aad tirahdo qof akhriyaa baan ahay identityga ilaa aad samaysato way adkaanaysaa waxaa laga yaaba intaad buuggii xitaa bilowdo maalin dhowr buuggii laba bugitaad akhriso nolosha hawlo badan bay iska leedahay dib aad markaa caadadii kaaga yara waxaysanto kaa khalkhal u yimaado deetana haddaadan aanu jirin lifestylekan ama qofkan shakhsiyadana identity aanay samaysnayn way adkaanaysa inaad tareenka dib usoo korto absolute
aad iyo aad waayo waxaan waxaan waxaan anigu qudhayda ku dabaqi karaa oo aan maxayday in badanna arkayba waayo waan aaminay inay tahay lifestylekeyga waxaan haddii matalan aan yara sambareerexdo safara galo noloshaydii aan xoogaa galo yacniga lifestyleka ka yara dhaco waan ogahay halkan waxa aan samaynayo meeshaan kusoo noqonayo marka iguma hayso wax wooriya inaan dib soo dhisto ama wadadayda kusoo dhaco taas weeyaan iyaduna aaminaada wadada sawirkii baad haysataa you are waxaa tahay qof healthya qof healthgiisa iyo wellnesskiisa iyo energygiisa ka fekeraad tahay shaksiyadaasaad samaysatay sawirkaasaad haysataa deetana mar kastood ka dhaco salaanka dee shaksiyadii mar walba wax ku hortaal adigii baa ah ahaanshahaagii weeye qof wax akhriyaan ahay anigu mid ka mid a identity waa huwiyadeedii mid ka mid a ustaadku maanta huwiyadiis mid ka mid waxa weeye huwiyaadka faraha badan uu leeyahay waa qof lifestylekiisa iyo siduu u nool yahay baa laga garanayo mar walba marka ustaad shaakir markuu ustaad shaakir markuu igu soo dhaco dee waxaa igu soo dhacayaa jir qurux badan caafimaadkiisii maa jir keliya isku qurux jirku wuxuu ku qurux badnaada wax la cuno waxaasoo dhan waxaasoo dhan waxay imanayaan marka horta doonaysa jir qurux badan inaad yeelato jir qurux badan inaad yeelato haddaad doonaysa caqligaaga inuu qurux bato dee waa inaad wax akhrisaa marka horta qof caqli qurux badan inuu samaysato well rounded ah si wax badan wax u qiimeyn karaya qiimeyntiisii wax dariskiisa waxayntiisa sheeko sheegidiisa maaragtay golojoogiisa marka golayaasha soo fadhiisto wax laga faa'iidaya haddaad shaksiyaddaa jamato ood jeclaysato wax akhrisku ma noqonayo challenge challenge ma noqonayo wuxuu noqonaya mid ka mid un waddooyinkii raaya loo marayay
wax qurux badan baa markaa kaa soo baxaya oo hadaladii hadday tahay iyo waxyaalihii dadkii markaad kulmaysaan la jeclaysanayo hadalkiisa that's the point maasha allah amazing maxaa yeelay waxaa jirta iyaduna waxa la dhahdaa productivity-ga hal abuurka qofka ama yacniga wax soo saarkiisa oo kale iyaduna runtii la sii xidhiidhaysa qaabkaas yacniga waxyaalaha ahaanshiyaha noloshiisa welisayo
aad iyo aad productivity ustaad si guud maanta de productivity ba aad looga warramaa laakiin si guud maaraynta waqtiga dhallinyarooyin badan oo ka mid a marka ay wax aqrisi wax laga sheekeeyo judhi waxaa kusoo dhacay simanaa waqti hayaba waan ordayaayo hawl baan hayaayo kan baan hayaa marka qofku haddaanu waqtigiisa aanu u maaraysnayn ama aanu aqoon waqtiga sida loo maareeyo xirfadaha ay ka maqan yihiin dabcan way adkaanaysaa dee inuu wax kala haro eg waqtiga lama kaydin karayo waa laga yaabaa lacag maanta waad dhigan karaysaa savingaad gashan karaysaa lixda bilood soo socota abaar baa soo socota xoolo iyo maaragtay raashin iyo waxbaad kaydsan karaysaa laakiin waqtiga ma odhan karaysid waqtigan labaatan iyo afartan saacadood maanta in baan ka dhiganayaa meel oo hadhow baan u baahanaya ma odhan karaysid waqtigu u socdaa labaatan iyo afartan saacadood ma kaydin karaysid laakiin waxbaad ka kaydsan karaysaa is haway sayid markaan ugu subax markaan soo kaco waxaan u arkaa ilaa gogasheedaan kaga soo noqonaya labaatan iyo afartan saac waxaan haystaa sideed kun iyo lix boqol iyo afar boqol oo saacadood baan haystaa sideetan iyo lix kun iyo afar boqol oo ilbiriqsi aan idhaahdo ilbiriqsi sekan baan haystaa waa inaan wax kala hadha marka way dhaafaysaa biri kala biri baa imanaysa labaatan afar saac oo kale akoonkayga haddana lagu soo ridayaa sideetan iyo lix kun iyo afar boqol oo ilbiriqsi oo kale lagu soo ridayaa biri akoonkayga haddana qof marka maalin waxaan way wareegayaan waa intaa un waa intaa un marka maxaan rabaa inaan kala haro maanta interviewgan baan kala hari maanta laba saacadood oo ka mid waxaan kala harayaa wax akhris baan kala haraya laba saacadood oo ka mid waxbaan ku akhriyaya saacaddii bar ka mid a jirkaygaan ku hagaajinaya ku dhisayaa oo exercisekaygaan ka shaqaynaya soddon daqiiq ka mid ah waxa weeye qur-aan baan ku akrinaya jus qur-aan aan kaga tuuraya garaysa waqtigii waxbaad ka reebata uma cil qabtid markaa labaatan iyo afartaa saacadood ee maanta ku dhaaftay ee tuesday ay ku tahay ama wenis arbaca ay ku tahay ama khamiis ay ku tahay kama welwalaysid already waxbaad ka reebata idan marka waynu qof sidaa u arko taana ma u arki karayo ilaa waqtigiisa uu markaa waqtigu qiimo uu la yeesho waqtigu uu qoondeeyo uu yidhahdo okay labada saacadood ugu hore sideeda waxaa yahay dhowrka saacadood ugu horeystaad leeda adigu inta kale ka mid a waqtigaaga ma maamushid waayo demandska faraha badan ee nolosha ay kugu soo tuurayso iyo baahiyaha iyo dadka kula xidhi noloshaada ayaa intaa dalabaad ku dalabaad baa ku imanaya iska dhaaf kuwii caadiga iyo carruurtaada iyo faamilkaaga iyo qoyska iyo shaqooyinka iyo saaxiibada iyo iska dhaaf facebookaa keliya iska kontroli karin oo intaa notification baa kuu soo dhacaya adigoo orday baad arkaysaa meeshii kale garaysa oo intaa waxbaa lagu soo taaggaranaya marka waa inaad tirahdo okay dhowrkaa saacadood ugu horeeya shanta saacadood ugu horeeya block time inaan samaysto aan idhaahdo labada saacadood waxaasan ku qabanaya saacadda waxaasan ku qabanaya soddonka daqiiq waxbaan ku qabanaya marka inaad tirahdo okay waqti aad u qoontayso waxaad tirahdo wax aqris baan rabaa soo maaha salaad subax markaan soo kaco hadduu ilaa yidhaahdo waan wax mid wanaagsan weeyaan in caado haddaad doonaysa inaad samaysato caado hore aad lahayd ku lifaaq haddaad doonaysa maanta inaad orodo markaad shaqada ka timaado alaabtaada kusii taallo meel aad ka arki karayso sii dhigo kabaagii iyo dharkii aad ku hordila sii dhigo xidho marka mar kastood shaqa ka timaado marka waxaad xasuusanaysaa inuu orodka kuu yaalay yep akhriskoo kale salaad subax markaad soo kacdo oo kale waxaa odhan karaysaa salaadda markaan tukado waxaa ku xigtaan akrinaya kitaabkan soo qaadanaya ama quraan akhris ha noqdo ama buug kale ha noqdo taasaan samaynaya marka caado horaad lahayd baad ku xidhiidhinaysaa way kuu way ka fududahay markaa in marka aadan dee caado hore aad lahayd marka waa in ways waa inaad taqaanid wax kastoo doonaysa noloshaada inaad qabato ilaa aad wakti aad u qoondayso ood u xidho waxa iyadaa kama gubgaadhaysid marka time waa u muhiim productivity-guna halkaasu dee ka imanaya waa wax soo saarkaaga wax qabadkaagii qof wax qabanayaa tahay markaa mar kastoo marka aad timekaagana aad ku fikirto qoondayso qaabayso ahdaaftii aad kaga faa'iidaysan lahaydna waktiga waxa kaliya lagaga faa'iidaysto waa hadaf inaad tirahdo waxbaan akrinaya waa hadaf inaad tirahdid waan ordayaa oo miisaan baan iska ridaa majiin baan aadaya waa hadaf inaad tirahdid allah mustacaan koorsaan diyaarinayaa waa hadaf inaad tirahdid skillkaasaan baranaya waa hadaf ahdaaftii aad dhigatay unbaad waktigaada haysatay aadan soo qaadan karaynin ceshan karaynin unbaad ku qaabeynaysaa deetana xaalad waxaa waxsan ka faaisanaya deetana sideebaa caajiska la isaga waxeeya sideebaa procrastinationka dib udhigashada la isaga waxeeya sideebaa marka salaanka laga yara dhaco ama wadadii tareenka laga yara baxo dib loogu soo noqda waxaasoo dhan waa waa xirfado ay tahay in la barto markasta qofku waxa ku dhaca shaksiyadiisa wax ka baranaya techniques mar kasta oo qofku uu xirfadihiisa iyo techniqueskiisa iyo tabaha uu ku tafanuno time managementiga waa mar kasta uu productive noqonayo
waayo iminka tusaale ahaan waa sida aad sheegayso xaqiiqatan yani haddaanan hadaf lahayn oo aanan yacniga ahayn qof ujeed leh oo wax u socda ma jirto sababaan waqti uga faa'iidaysta marka ma jirta waxaas markaa waynan sameeyaa wax ka mida maanta waa investment iminka markaan doonaya inaan jidhka dhiso ama maskal gaining sameeyo de waa investment aan gelinaya saacad ka mida maalintayda afar labaatanka saacadood
waxaa la yidhaahdaa waqtigu saddex siyaabood buu dadku kusoo maraa ustaad ibraahim waa beri buugu qoro la yidhaahdo dhabar adeeg kaga warramaya may wax kaga warramaya maaraynta nolosha buug la yidhaahdo wuxuu leeyahy yacni qofka dadka sidooda saddex saddex xaalood buu waqtiga kusoo maraa maruu kaa ordayo uu degdegayo oo stress kugu hayo ood caydhsanayso maruu kula kubarbar socdo iyo maruu kugu badan yahay markuu kugu badan yahay waxa weeye dadkan aad aragteen inta badan meelaha fadhiya waktiga waa dilaynaa kule ama turubka ciyaaraya ama ciyaaraha daawanaya ama waktigu ku badan yahay waayo haddaad aragto wakti inuu kugu badan yahay waxaad kaga faa'iidaysta maysid hadaf ma lihid
goalsbaad baabi'inaysaa markaa exactly waxan waxaad kaga faa'iidaystaa haddaadan hayn waad ku ciyaaraysaa dee kugu badan yahay dadka waktigu ka cararaya ee daba ordaya ee intaa karkabaysan ee biisiga ahdaaf bay leeyihiin laakiin waxaa ku yar xirfaddii tabihii iyo techniqueskii uu waktigan ku maarayn lahaa principleskii uu kaga faa'iidaysan lahaa waktigan sida loo maaray wuu badan yahay waa abundance labaatan afar saacadood buu haystaa sideeba afartan saacadood loo qoondeeyaa sidee ahdaaf loo dhigtaa sidee waktiga loo maaraya sidee loo bloggareeya sidee waxa loo sameeya sidee enerjiga loo haddaanu faham ka haysan karkabadaasu ku jiraya yes hadaf buu leeyahay laakiin intaa waa ordaya waa ordaya qolada saddexaad weeye marka qolada ficta lama gaadho mar walba laakiin qolada saddexaad waxa weye waa qolada hadafna way leeyihiin waqtiga sida loo maarayna waa yaqaanaan eg dhaqaalaha dadku waa soo galaa dhaqaalaha soo maha haddana inta taqaano sida loo maareeyo unbaa lacagta wax ka soo saarta halka la yidhaahdo ma aha waxa ku soo gelaya ee waa waxaad ka weelayso saaad isugu qoondeyn lahayd expenseskaga iyo dakhligaaga iyo iyo iyo waxa kaa baxaya aad biilanayso saa intaad iskugu qoondaysa ad wax uga dhigan lahayd weeyaan tanna waa waqtigana waa saasoo kale maareen buu u baahay koorsooyin baa laga qaataa sida dhaqaalaha loo maareeyo tanna koorsooyin bay u baahan tahay iyo buug iyo wax inaad ka akhriso haddana markaa qofku marka uu barto taa waqtiguu barbar soconaya markaa ivendow aynu ku noolnahay maanta nolol zaxmad iyo xawli iyo xawaaro ku socota haddana si kastoo ahaata waxa weeye oon gaarin mar walba dareemaysa uun stresska oo laga yaabo inaad salaanka yara dhacayso laakiin most of the time ma tihid qof waqtiguna ku badan yahay oo dilaya oo cibrigiisii maaragtay isagoo goynaya ma tihid mana tihid qof karkaba iyo diiqad iyo orod iyo maanta oo dhan waktigii oo cidhiidhi ku ah iyo wax ka daba ordaya oo nolosha ku jira maaragtay stresskii karkabada ku jira ma noqonaysa waxaa noqonaysa qofku wixiisa u yara balance garaysan yihiin marka hadaaf iyo time management qofka markuu yaqaano waa qof xaaladda waktigay kusoo maraysa ay tahay xaalad ay degan tahay markaa uu yaqaano siduu iskula falgelin lahaa
aad iyo aad aad iyo aad waayo waxaa jirta waxaa la dhahdaa maxaa yaday yacniga waxa wanaagsan adigoo yacniga samayn kara ayaa haddana waxaa jirta wax ka sii muhiimsan inay meesha soo geli karaan marka yacniga to say good things no to say great things yes marka iyada qudheedu waa qodobada ugu muhiimsan oo qofku isleeyahay maxaad bloogi karaa maxaa sare yes oran karaa haddana no oran karaa exactly waa principle weyn oo ka mid ah dee time management prioritize sida loo prioritize garaya wax haddii wax walba ay muhiim noqdaan wax muhiima ma jiro oraadaa tiri weeyaan marka waa inay jiraan viral view eighty twenty principle waa inay jiraan twenty percent oo ka mida waxa hawlaha ku yaala oo ku siinaya boqolkii siddeetan natiijada waa inay taa taqaanid maanta markaad tiraada toban wax ma raba saaka inaan qabto waa maxay labada waxay kugu sii muhiimsanoo haddii kuwa kaloo dhan aadan qaban aad ka maarmi karayso haddii laakiin kulligood muhiim kuu noqdaan it's gonna be a problem
halkaa meesha wax ka bilaabmayaan masha allah may so amazing waxaa iyaduna jirta maxaa yaday runtii qofki inuu noloshii dee dabcan maxaa yaday waxyaalo badan qabanayo sida maxaa yaday wax akhris oo kale shaqadii oo kale maxaa yaday sometimes hadduu doono uu waxyaalo badan oo noloshiisii kamid iyo lifestylekiisii kamida samaynayo xagna waxaa laga yaaba inuu qoyskii iyo familkii iyo noloshii kale iyaduna ay ku jirto marka life balancega iyada qudheedu waxaan waxaa jirta dad badan challenge ku noqoto oo ay runtii carqalad badan ku tahay sida loo manage karaya marka iyada qudheeda maxay day ustaad maxaad ka leedahay sidee baa life balancegaaga aad maxay day u samaysaa ustaad life balancegu waa waa fikta ugu sarreysa ee time managementiga time management meesha u dhinto meesha ugu sarreysa waxa weeye laga gaaro waa qofku noloshiisa inay isku dheeli tiranta waayo doorar baa nolosha leenahay mid kasta oo aad dayacdo adigu effective kugu yeelanaya habaad dayacaysa qayb mas-uuliyaddaada kamid aad dayacaysa aabbaad tahay addoon baad tahay ilaahay baad addoon u tahay shaqaalaa laga yaabaa inaad tahay ama businessman baad tahay baa laga yaabaa dad baa kugu shaqaynaya dhinac arday baad tahay dhinac waxaad leedahay cawaadif iyo baahi bulsheed baad leedahay dhinac maankaaga inaad koriso aad u baahan tahay garanaysaa yacni jawaanib fara badan dhinac jid iyo caafimaad kaagii baa yaalla oo si kastoo lacag iyo hati iyo waxqabad iyo wax kasta aad u samayso caafimaadkaaga maalinka u dambaysa dad soo dhacaysid kuma iibsan karaysa hanti kastood leedahay caafimaadkaaga kuma iibsan karaysa marka wixii oo dhan ba waxay u baahan yihin in laysku wada dheeli tiro marka waa fikta ugu sarreysa weeyaan in waxyaaba badan arrimaha qoyska alxamdulilah yani li caruraa noo joogta wax badan oo kamid ah xaaska ayaan u delegate karaya waxyaaba badan waa inaad taqaanid okay maxaad adigu kasoo hagaagi karaysaa maxaa lagaaga fiican yahay maxaad delegate garayn karaysaa oo cid kale aad u igman karaysaa ya mariqa culimmadii hore dadka hore dee waxa weyn qaban jiray in badan oo kamid a carruurtooda xitaa inay homework lagala shaqeeya cid ba u delegate garayn jirin waxaa la yidhahda yani waa inaad lacag bixin karayso waqtigan yes way fiican tahay carruurtaada waqti inaad la qaadato oo adigoo waqti la qaadanaya marar fara badan iyo xaalado kala duwan oo fara badan haddana waxaa laga yaabaa in laba saacood keliya casharkaad ku celcelinaysid inay kugu qaadanayso labada saacood cid kale lacag si ha kula celceliso
iibsanaysaa marka timeka dadka kale in la iibsado waqtigaa waxaad tidhahdaa saacaddii imise anigu isku baygareyn lahaa maanta waa wada sameeyaan ragga waaweyn oo dhan timekayga maxaan ku baygareyn lahaa maanta konton dollar boqol dollar saacaddayda maxay value intee i leedahay saacaddayda oon ku qaban karaya maxaan kusoo saari karaya wax kastoo marka qiimaha konton dollar ka soo qaad wax kastoo konton dollar ka yar waqtiga ma gelinayo cid baan siinayaa lacagtaas af soddonka doolar afartanka doolar isaga ay qabanaya wixii muhiimka markaa waxaan ugu qaban karin baa jira ubadkaaga oo kale inaad ka warhaysid mid kasta baahidiisa aad taqaanid la sheekaysatid cilaaqa la samaysid ya iskuulkiisa iyo xaaladihiisa ka warqabtid arrimahaasoo cid kuma qaban karayso waa arrimo khaasa weeyaan laakiin in casharka lagu celceliyo cid baa kuu qaban karaysa ujeedaa marka in wax aad delegation ku samaysid oo aad xaaska hadday iyadu businessmanki business womankii ay tahay aaboo kale wax maaragtay wax oo dhan waxay ku xidhan tahay communication wada hadal wada hadal qoysku haddaanu wada hadlin ka wada hadlin arrimaha u muhiimka ah qof walba riyooyinkiisii halka u socdo wax caqabadaha ku ah layska horleexin laga wada sheekaysan aan saaxiibo la noqon is gonna be very tough marka wax badan bay lamaano isku qaban karayaan wax badan bay saaxiibo isku qaban karayaan wax badan baa dad kula collaborate garanaya wax ku qaban karayaan anyways delegationku waa mid ka mid a arrimaha ugu waaweyn actually maanta delegationku automation baa la sameeyaa maanta magaalada haddaan ku noolahay jeff bezos baa wuxuu ku leeyahay headquarterkii ugu weynaa ugu weyna maaragtay businesskiisa amazon waad garanaysaa boqol kun oo qof oo u shaqaysa halkan joogta boqolaal kun oo qof oo kale waxaa laga yaabaa inay hindiya iyo iyo china joogaan wuu delegate garayaa microsoft sidoo kale marka waxaan ka wadaa dadkan waaweyn o dhan waa waxa ay waxyaabaha ay ku wanaagsan yihiin waxqabadkooda lacagta u keenta waxa weye in dadka kale maadaamaadan waktigaagii aadan beeqaansan karayn oo aadan kaydsan karayn oo marba wuxuu ku saaraa dooran karin meeshan ii taalaa birri waan wax ku qaban doonaa inaad dadka kale waqtigooda xitaa iibsan karaysid waa laga yaaba inaad maanta aadan iibsan karin oo heerkeeda aadan joogin laakiin sideebaad walaalaha howlaha ku yaal oo kale walaalaha saaxiibada garanaysaa ugu delegeed garan karaysaa ad u oran karaysaa hawsha hawsha haliga fududeeya hawsha hawsha haliga fududeeya curad baa tahay hawlo badan baa ku sugaya hawlo guri baa kugu soo baxay sidee baad u oran karaysaa hooy yaaba hebel iyo hebel baan arrintan u tababaraya isagaan u dhiibaya isaga hawsha haiga fududeeya kaa qabto yani waxyaabahaas oo dhan anyway delegationku waa muhiim si guudna waqtigaa inuu ku beeqaansan yaad garanaysa haddaadan garanaynin adigu marka hore qof waqtigiisa ilaaliyaad aadan ahayn dee ma lagula fahmayo kuwalaarsa kuguma fahmayaan time block ma samaysan karaysid ma dhihi karaysid adigoo la ogyahay inaad meelaha iska fadhiisto ooda waqtigaaga beeqaamin ama ilaashan ma odhan karaysid maaragtay waqtigayga wala waqtigan ilaashanaya waxa ma qaban karayo lagama akhrisanayo waayo waa lagu ogyahay waa lagu ogiyey waa lagu ogiyey waa in adiga lagaaga maqaadka loo odhan karayo walaa hebel uu mashquulsan yahay waxa aan ka furdaamin aan ka furdaamin ogyahay waqtigaa iyo waqtigaa inay adiga kuu xidhan tahay inaad busy tahay hawlo aad ku mashquulsan tahay wax qabad aad leedahay wax soo saar leedahay waa in la ogyahay marka waxaan ka wadaa arrinta life balanceku delegationku wuxuu ka qaataa qayb weyn oo ka mid ah life balancekaaga in waqtiga marka aad ku qabato adiga waxa markaa kuu muhiimka ah wax kastoo kaleba qurxin karaya oo xataa waxyaabaha dadka xataa ku delegeed garaynaysa xataa valuegeedi keeni karaya xataa inaad inaad inaad inaad samaysan karayso og tahayna doorarkaaga nololeed iyo doorarka kala duwan ee nolosha inaad mid walba ay shaqo kaaga baahan tahay akhlaaqdaadu shaqo kaaga baahan tahay fikirkaaga iyo maskaxdaadu kaaga baahan tahay laxawiyadaada inaad waxaysa kaaga baahan tahay ruuxdaada inaad qoyso kaaga baahan tahay allah mustacaan jirkaaga inaad inaad ka shaqayso kaaga baahan tahay meelaha anigu waan kuliitay ka mid tahay marar fara badan waan isku ilaawaa coachna aad u leedahay runtii coachna aad u leedahay waxyaabaha ustaadkuna shaqooyinka waaweyn uu qabta maanta runtii ay ka mid tahay inuu howlaha ka shaqeeyo jaanibka jaanib walba waxaa laga yaabaa jaanibkii maskaxdan ka shaqeynaya oo dhalinyar sidii fikirkoodii iyo wacaalkoodii iyo xogtooda loo sameyn lahaa ustaadku wuxuu ka shaqeynayaa sidii maaragtay jaanibka jidheed iyo lifestyle iyo qofku siduu maarata caafimaadkiisa uga wla wadaadku waxaa laga yaabaa jaanibkii ruuxaaniyu ka shaqeynaya mid kale xagga kala shaqeynaya oo imadaba kamid mawada qaban karsa by the way mar walba ustaad inkastoon markastoon wax fahmo waxaan soo ogaanaya inaan u baahnahay maanta noloshu zaxmadeeda aad bay u badan tahay xawl iyo xawaaray ku socotaa maaha nolosha yareeda urursaneeda waqtigu ku yira joogay maaha dadka maanta waxaa laga yaabaa dhulkii jooga ama africa jooga ama dhul kamid a asia jooga waqtiga iyo inaga yurub iyo maraykan jooga inaan ka yar kala yar duwana oo waqtigiina xoogaa ka yara zaxmad badanya because laakiin nolosha sida kulli saas wada socotaa dunida halkaas wada socotaa waayo cawlamadii globalizationka keenaya dunidu qol yar bay noqotay gaarigaasaa la wada saaran ya wada ordaya magaranaysaa mar kastoo marka aan wax iisii kordhaan waxaan fahmayaa noloshu inay ballaaran tahay dadka aan ku wada daydo in badan oo kamid aan ka arkaa xitaa researchka loo sameeya maanta mawduucu doonayo dad la jeediyo researchka loo soo sameynaya waa adigu wixii oo dhan u wada qaban karaysid sidee baa researchka laguu sameeya coach researchka kuu sameeya waa inaad hesho mid caafimaadkaaga kaa coach kareeya waa inaad heshid mid maaragtay fikirkaaga iyo maxaa la yidhahdaa business mindsetkaaga iyo waxaaga kula dhisa inaad inaad inaad yeelato coachas kala duwan inaad inaad leedahay oo jawaabtadiiniya oo khaas oo dee xaggaas waa inaad haysato aad ku taxan tahay ood wax ka qaadato oo aad mararka qaarkood markaas aragto xataa adaad si kale u mashquulsan tahay aad aragto inaad yara qalbigaanu soo yar waxaysmayo aad ku xidhato la hadasho tiraahdo caawi qushuucdaadi keliya waxay u baahan tahay training training bay u baahan tahay marka inaad coachas kala duwan qofka uu yeesho haddaanu awoodin maanta inuu coach samaysan karayo wax bixin karayo xitaan ogeyn inuu leeyahay ugu yaraan meeshu ka bilaabi karayo waxa weye in jawaanibtaa kala duwan dadka ku wanaagsan mid walba jaanib ku wanaagsan yahay inuu isku hareereeyo oo mid walba halkaa uu ka weheshado u kala weh ka weheshado exactly mid walba wuxuu kaaga horay ka wehesho wax badan buu kaa caawinaya mentorshipka la taliyaha nololeed waa waxyaala laga maarmaan yacniga ah mar walba noloshii waxaan xasuustaa yacni markaan nolosha waxyaala badan aan la soo hirdamayo kale inaan mar walba aan waxaan aad u tabi jiray ka mid ahayd mentorshipka qof i caawiya oo somehow meelaha aan ka liito kale mar walba iga iga iga iga tusaaleeya maxay day taana markaan bulsho ahaan u eego communitiga oo kale way igu yarad inaan helo markaa xilliyada aan joogay laakiin maasha allah maanta dad badan baa soo baxay dee mubaarak ka mid yahay oo dad fara badan marka iyadana ka waran bal mentorshipku saaxad intee leegu mar walba qofku baahi ahaan muhiim ugu tahay noloshiisa inuu helo
ustaad maanta mentorshipku aad buu maanta muhiim u yahay mentorka ama ha ahaado midaad buugtiisa akhriso oo kaa fog kursooyinkiisa qaadato videoyinkiisa daawato ama ha noqdo mid dhintay oo waa hor dhintay oo kutubtiisa aad akhriso maanta ragga dee mentorka ii ah nolol iyo geri qasab maaha miday noqotaba ha noolaado ama ha dhinto oo qof waa hore dhintay ha noqdo laakiin dee dhaxalkiisii iyo kaydkiisii uu kula yaalo jawaanibtaad doonaysa day ku xiran tahay mar walba mentorshipku aad buu maanta muhiim u yahay eeg ustaad guusha sideedaba haddaynu idhaahno kow ilaa toban kow ilaa toban kow labo saddex afar shan lix ilaa toban dhabanka iyo kisiga dadku waynala fahmayaan malayna inta dhabanka inta kisiga inta oddska iyo inta evenka ah haddaynu idhaahno kasoo qaad inta kisiga ah waa kow saddex shan toddobo sagaal soo maaha furaha furaha guushaada haddaynu idhaahno waa intaas oo laakiin uu naga qarsoon yahay saddex mid baad marka saddex heer baad ku gaari karaysaa guushaad ku gaari karaysaa either maalin walba waad imanaysaa furihii codekii baad garaacaysaa kow shan waad tijaabinaysaa isku day baad samaynaysaa halkan it's a long way intay kugu qaadanaysa ma ogid maalinkay isku ka hagaagayso kow saddex shan toddoba sagaal aad dhag intaad siiso aad wax kuu furmayaan ma ogid ta labaad waxa weeye inuu ilaah subxana watacaala kugu ilhaamiyo oo albaabo kuu furfuro taana ilahi subxana watacaala ciduu la doono ayuu siiyaa marka ugu fudud adna aad predict garayn karayso kana adag tahay waxa weeye midda midda qudwada iyo mentorshipka meel walba aad doonaysa inaad u dhaqaaqdo waxaa jira cid kaaga horeysa oo waxan ugu yaraan saddex sano toban sano labaatan sano soddon sano kaa horeysa jirta maxaad doonaysaa horta yaa kaaga horeeya oo fiilkaa ku jira kow laba saddex iyaga circlekooda gal siday kuu qaadataba haddaad maanta xitaa kaa fog yihiin lacag bixi koorsooyinkooda qaado buugtooda akhri maxay kuu samaynaysaa godad fara badan oo aad geli lahayd ku dhici lahayd bay kaa waxaynaysaa rag badan oo saaxiibahan leeya baa jira oo aan garanayo kubnaan kun oo dollar bay ku bixiyaan si ay uga mid noqdaan master groupska ama master classyada ay bixiyaan dadka dee horumarinta nolosha oo kale ficta sare ku gaaray mentorship daday ku galaan maanta qofka sheekh ibn baaz iyo ibn cuthaymiin iyo imaam ado sheekh albani markay culumta noqotay xagga qofka maanta fadhiyadooda ka qaybgeli jiray iyo qofkan ka qaybgeli la qaybgeli jiray isku mid maaha
dabcan waaba lagu qiimeeya qofkaasi fadhi hebel buu ka qayb ka mid ahaa fadhiyada fadhi yaakil wakaa maanta cid kastoo dhaqaaqaysa ad aragtaan saaluna ay lahaayeen baa jirta hadraawi iyo gaariye iyo cabdiqays iyo maaragtay macalin saciid saalax axmed ragga isku malkay ahaayeen circle bay ku jireen iyo maaragtay yamyam iyo isoo qabar gawane idaajaa rag is og bay ahaayeen qofba waxa kale uu soo qoray akhriya la socdaan maasadu soo saaray yaqaana silsiladii silsiladii maxaa loo jiray siiley xaggee ka curatay dugsigii waxay ka curatay la foolay ka curatay halkaasay wada joogeen gaariye iyo hadiraawi iyo macalin saciid saalax axmed iyo halkaasay wada joogeen circle bay lahaayeen bale mar waxaa jirta aad u jeclaysto gaariyo gulucu ku leeyahay mari hore marka waa qayili jirnay buu yidhi moogtaha marka midharkay noo soo hara haddaan xitaa meelo kala duwan ku qayilno midharka noo hara waxaan samayn jirnay buu yidhi waxaan yeelan jirnay wax la yidhahdo kulan kulan gaara oo aan ku falanqeyno dhacdooyinkii maanta iyo waxyaabihii noo baxay iyo wixii aan ka halkan uga ambaqaadi lahayn meel meel kacaamka jira dee oo aad u adag oo indhaha laysku hayo oo oto meel walba ay socotay ahayd moogtaha deetana way isku iman jireen feedback bay kala qaadan jireen haddaad eegto qodobkan by the way waxaan ka sheekeyn karaya laba saacadood soo socota maanta scientificalna way u jirtaa xitaa waxaa la yidhahdo waxaa jira the age effect waxa la yidhahdaa jira marka hore waxaa la ogaa in la aaminsanaa in meesha cayda ah ee jiqda ah ay tahay meesha ugu diversityga badan laakiin markii dambe waxaa la ogaaday in meel kasta oo isaga kulmaan laba ecosystem meel kasta ka kulmaan inay diversity ugu badan ay tahay ecosystem waa maxay meel safaana ah ama kasoo qaata saxaara meel meel saxara ah dhul saxara ah iyo biyo meeshay ku kulmaan bad meeshay ku kulmaan ama meesha ay ku kulmaan hawd iyo dhul saxraa meesha ku kulmaan laba ecosystem oo kala duwan meel kasta ku kulmaan waxaa la ogaaday diversity fara badan inay inay inay jirto ya diversity fara badan inay jirto oo yani la ogaado laga laga helo xayawaano kala duwan iyo noolayaal kala duwan xataa dhir hadday tahay wax kastoo noolo ah inay diversity fara badan in laga helo taasaa marka waxaa lagu eegay waxaa lagu eegay nolosha kale caadigahay raggan maanta teknolojiyadda hadday jeff bez noqoto maaragta ninka la yidhaahdo raggan ka waaweyn weliba bill gate steve jobs raggan waaweyn oo dhan hadda teknolojiyadda hogaaminaya waktigu kusoo beegmeen access ay u lahaayeen wax fara badan oo teknolojiyadda waktigaa taale oo mentors mentoryana way lahaayeen raggii haddaad eegto meel kasta lagu eegi karaya waxaa lagu eegi karaya industriga musiga waxaa lagu eegi karaya industriga teknolojiyadda waxaa lagu eegi karaya industriga dhaqaalaha iyo entrepreneurshipka raggan maanta entrepreneurska aan maanta social mediaooda wada isticmaalayno hadduu noqdo kulli soo qaad elon musk ninkan maxaa la yidhahdaa mark zuckerberg soo qabo peter tin ragga waaweyn oo dhan kulamay leeyihiin baa jira ay isugu yimaadaan oo u gaara iyaga oo xiliyo gaara ay qaataan arrimo badan oo waxaa jira ay sameeyaan laakiin dee ka muslimaan khalada oo ay ka mid ah xitaa inay dragis ay isticmaalaan si wax badan ay isku furmaan u wada sheekaystaan markaad ku eegto janib kasta markaad eegto raggii cilmiga psychologiga vienna vienna degan tahay nistaadoo ii wara maxaad baan u ogaa saaluun ay ku kulmi jireen baa jira ninkii loodhan jira freud iyo carl jung iyo raggii la midka ahaa aasaasayba dee cilmiga maanta meeshuu joogo cilmi nafsiga keenay anyways ama circleka ka mid noqo ama access u yeelo meesha dhacdooyinka ay ka socdaan ay kala duwanaan variety fara badan ay isaga timaado halka ugu quruxda badan ee aidiyooyinka ay ku dhashaan ay ku umulaan waa halkaa maskaxdu ku qaraxdo adduunyadu ku furanto haddaad eegto suugaanta soomaalida aad ugu fiirsadaa afar rac baa jiray oo ugu saameynta fikta suugaanta soomaalida eegto afar qaybood ama saddex qaybood baad u qaybin karaysaa qaybtii ugu horreysay waa qaybtii gubo darga gubo ku jiray salaan carabey cali dhuux ismaaciil mure mire qamaan bulxan sayid maxamed cabdulla xasan kulli access bay isku lahaayeen taakataaka iskula socdeen qof kasta baasadu soo saarayo everything way iskula socdeen rag is og bay ahaayeen maxaa ka soo baxay dee hal abuurka aad aragtay baa ka soo baxay nin walba nin kale waa yaqaanay qaar ilmaadeerey ahaayeen qaar habro wadaag bay ahaayeen inkastoo deegaamo kala duwan iyo qabaayil kala duwan ay ka yimaadeen rag access kule bay ahaayeenoo isla socda maanta inaad ku haysa indhaha aad ku haysa dadka dhaqaaqaya oo dhan laftigeedu waa qayb mentorshipka ka mid ah indirect mentorship weeyaan yaa fiilkaaga ku jira yaa dhaqaaqaya dhalinyarada dhaqaaqaysa waa hayo waxaan ka warramaya waa sir weyn by the way waa sir weyn oo rag badan oo garanaya aad iyo aad caawa waxa weeyaan waad firda baxday maasha Allah yacniga meelaha maxay yahay khudbadahaaga intaan dhegeysanay weli kumaan maqal weliba siyo aniga saad maanta usii taataabanaysaa maasha Allah very important weeyaan mar hore waxaan waxaan ka hadlayay lodkii ku xigay waxay ahaayeen lodkii tima cadde iyo iyo maaragtay allah mustacaan iisoo qabo cali cilmi afyare iyo kenediid iyo lodkana lod iska war hayay ahaayeen suugaanta haddaad eegtid kullina iska warhayay tim waad garanaysaa iyo afqalooc iyo waad garanaysaa lodkan aan ka warramaya kale ku xigay waa lodkii deeley iyo sameeyey raggan maanta ilaah u naxariistee legendskii ugu dambeeyey maanta ay naga geeriyoonayeen hadraawi ilaah u naxariistee dhoodaan rag waxaan iska warwarhayay cabdiqays yamyam mucjizaadkii soo maray qarnigii ugu dambeeyey rag iska warhayay ahayn maanta markaan u fiirsado jiilka maanta calanka u sida maasada soomaalida waa rag iska wadarhaya waa garanaya i know one by one baan aqaana way iska wadarhayaan sugaantooda xitaa isku dhex xusaan ya sugaantooda isku xusaan marka iska warhaynta yaa majaalkaaga ku jira yaa ugu dhaqaaqaya ku taxno dadkaas meel kastoo ay ku jiraan waa mentorshipka dee ugu yaro hooseeya weeyaan waa ka ugu hooseeya kuwa dee aadan gaari karin meelka gaaraan jirna dee koorsooyinkooda qaadan buugtooda akhri kuwa dhintay buugtooda akhri wax kastoo ka tageen akhri majaalkaaga cidda ku jirta cidda ku jirta halkaa doonaysa because waxay kuu fududaynayaan saddexdan arrimood aan ka sheekeynayna nidhi lagu gaaro guusha middan dee tajrubada long time bay kuu qaadanaysaa toban sano labaatan sano kuu qaataa dhici karaysaa inaad maalin walba tijaabinaysid koorkaad gelinaysid tan allahu mustacaan ah ilaahay dee gooruu ku waafajinayo ma ogid taana gacantaada kuma jirto maryo un baad leedahay iyo dadaal laakiin tan mentorshipka ama saaxiibada ha noqdaan saaxiibada lifgoos ku mentorship ama ha noqdaan dadka fildigaaga ku jira ama dadka ku jira ee dhintay ha noqdaan kulli waxaad u baahantahay inaad calaamadaysato jiilasha kala duwan maxay qabanayeen staridam staridam sida maanta phdyada loogu qaato fiilasha kala duwan iyo aqoonta haddaad doonaysid inaad fikta gaadho stari cidda ku jirta fiilkaaga maxay hayaan shaqaday hayaan waxa ku dhaqaajinaya wataas and that's the most easiest way uguna fudud waqti fiicanna ku ku samgod godad badanna kaa ilaalinaya
aad iyo aad aad iyo aad waayo maxaa yeelay taa waxaad waxay waxay aniga aan aan dareemi karaa tusaale ahaan oo kale imika waxaad doonaysaa inaad business bilowdo businesskaagaasi wax badan oo aanad fahansanayn oo kacakufu yeelanaya marka haddii aad dadkii khibradda u lahaa ama yacniga kaaga horreeyey aad la kaashato waxaad ka korboodi doontaa wax badan oo aad waqti dheer kugu qaadan lahaa marka taa qudheedu yacniga inaad business hesho aad bilowdo ama inaad maanta lifestylekaaga aad bilowdo maanta tusaale ahaan dad badan baa jira oo jecel inay maanta isbeddel caafimaad sameeyaan haddana haddaanay fahansanayn meesha u mar lahayn coachingkii aanay haysanin iyo the right way dee waqti badan dhibaato badan bay u marayaan waqti badan bay ku qaadanaysaa say xalka u helilaayaan wax akhriska koorsooyinka life coachka interviewada qofka uu bixiyey oo dhan arrimahaasoo dhan waxay ku siinayaan insights yaryar qaarkood waxay ku siinayaan sida buugta oo kale wuxuu ku siinayaa buuggan waxaa laga qofka soddon sano oo tajribadiisa ayaa saddex saacood ku akhriyaysa just three hours imagine marka fiilkaaga marka aad toban buug ka akhriso leadership baad doonaysaa inaad diyaariso tobanka buug ee tobanka nin ugu haysta ee fiilka topka ah tobanka buug ee qoran soo qaado akhri wax ku dhiman male everything new ee soo baxaana dee waa wax kuu fududay foundationkeedii baa taqaanaa in and outkeedii baa taqaanaa marka waa waa the easiest way ana waan garan maantana xilli waxaan nool nahay more than ever ma jirin ma jirin maanta ninka qofka soddon sano ka hor noolaa was very tough inuu heli karayo qofka mentor u noqonaya hadduu deegaankiisa ka waayo burco kale ku noolyahay ama buoodlu ku noolyahay ama berberu ku noolyahay ama bosaas ku noolyahay ama baydhabu ku noolyahay it was very tough inuu heli karayo maanta laakiin adigoo meel kasta ku nool bad waxaad heli karaysaa majaalka aad u socoto iyo meel waxaad doonaysa inaad fikta ku gaadha ku guulaysato cid kaaga horeysa click away baa kaa xigta just click away adigu ma iska xakameyn karaysaa social media naftaada yaree gratificationka innocent gratificationka degdegaa la qabsatay ma iska xakameyn karaysaa negative circladaad ku jirta ma iska xakameyn karaysaa naftaada yar ma iska xakameyn karaysaa iyo shaydaanka albaab kastaa kuu furmaya imika dadka waxaa aad ugu badan waxaa lahahdo eegada oo runtii ah waxyaala badanoo ka hor istaagaya qofka inuu maanta horusocod nolol sameeyo hadday ka mid tahay tusaale ahaan suu dadku ku xidhan waxaa laga yaabaa inuu iskaba weyneysiiyo qofka inuu isleeyahay waxbaad ka faa'iidaysaa ee dantii kaga xidhan tahay waxaa laga yaabaa inuu istiraahdo yaan yaan lagu arkin qof daciifo hooseeya iyo waxyaala badanoo saasa marka aad bay ugu badan tahay waxa weeye the biggest enemy ustaad arrintaas aad bay aad bay muhiim u tahay qof kastoo saaxiiba sideedoo markaad kor u soo kacdo oo aad timaado heeraad leedahay ahdaaf meeshaad wax ka bilaabi lahaydna ay kuu yaro muuqato sarkal fiicanna aad yaro hesho isla sarkalkaa aad heshay laftigiisa inaad la sheekaysto keliya ma aha laftigooda qof kasta waxbuu ku fiican yahay mid waa websiteki ku fiican websiteka raggaan dadka igu hareereysan qof aanan wax ka baran ma jiro aniga ay qurxinaysaa insecurity meel waa la fadhigi karaya ustaad eeg dadku in badan oo ka mid ah ama saddex mid weeye waxay jecel yihiin dadka ku hareereysan inay inay noqdaan dad iyaga isagu ka yara sarreeyo ka horeeyo oo maanta o dhan maaragtay uu self esteamkiis halkaa ka helo markuu fadhiyada yimaado wallaahi ustaad wallaahi sidan wallaahi macalin baad noo tahay wallaahi waxaan lagu yiro majeeranayo sarkaas dad iskaga qancaan halkaas iska fadhiistaan haddaanayba sameyn qaarkood inay wax kasta soo burburiyaan si sartiisa u noqoto sarta ugu dheer qaar kale qaar kale ustaad actually qaar waa qaarkaas sarta waxay jecel yihiin ay wax walba waxay rabaan negativity fara badan ku jira isagii wax badan inuu mar rabo dadka ku hareysan inuu ka faa'iidaysto insecurity badan buu qabaa keligiina wax badan ma qaban karayo dee collaboration daada sameyn dadka aad wax ka baranoo wax aad kobcinoo aadan laqin egogaga aadan laqin wax badan ma gaari karti marka in badan kamid a halkaas iska fadhiya waxay jecel yihiin inay iyagu fiktii noqdaan ugu sarreysay dabaqi ugu dheeraa dabaqyada kalena waxay isku daya inay burburiyaan si tooda ugu dheeraato marka cid kasta la yidhahdo hebel lagu soo hadal qaado hebelku garaacaya wuxuu leeyahay wallahi kaas meeshii uu dhimanayo ayuu ka laagaya si uu dadka maarata u yidhaahdo isku muujiyo dee ka ugu wanaagsanee fiilkan number onkaysa inuu yahay si u muujiyo qolo waa qoladaas qolo labaad sarkalkaa yar waxay iska samaysaan waxay isku hareereeyaan dad ka iyaga maarata aqoon ahaan xirfad ahaan iskiil ahaan wacyi ahaan waxaas oo dhan waxqabad ahaan ka yaro hooseeya si ay u dareemaan kursigii inuu ku fadhiyo oo at least isaga xitaa waxqabad ma sameynayo badan ma sameynayo laakiin ti soo yara sameeyaba ugu yaraan waxay tahay in ka yara sarreysa intan ku hareereysan sarkalkaas iskaga jira marka kaana weligii ma korayo dib buu socda waxaa la yidhahdaa haddii aad sarkalkaad ku jirta ama magaalada aad joogta aad tahay dadka ugu roonroon ugu tuudnun dheer meel khaldan baad joogtaa in a wrong wrong position baad joogtaa ama place ama location waa inaad ka baxdo waa inaad challenge raadsato qolada saddexaad ustaad waa qolada inta badan fikta gaadha waa qolada insecuritygeedu liqaan egogeedu liqaan dadka ku hareereysan kulli wax bay ka kororsadaan website hadduu maanta aan dhisayo ustaad website maanta haddaan dhisayo qof kasta wax aan ka jeclaysta waxaan ku ihahda waxaan sidee u samays haddaan arko qof iga productivity wanaagsan waxaan ku ihahda waxaan sidee u samays haddaan arko wax kastoon doonayan jeclaysanayo oo anigu ila qurux badan aan jeclaysanayo inaan yeesho aan jeclahay cidda lama xasdo waan waan hambaliyeeyaa bale si uu isagu xitaa u dhiirado marka qaarkood waxaan waan si kale youtube kuga soo heli karay isaga intaan u taga waxaan ku idhahda waxa waxa bar itus dadkii ugu hareereysan way yaqaanaan way way way way way garanayaan ustaad waayo waxaan garanayaa waddadan inay gaarsiinayso meeshaan rabo because waxay gaarsiisay cid kastoon garanayo oo meel gaaray ya ayay gaarsiisay keligaa wax ma noqon karaysid garbad dad baad u baahan tahay inaad inaad korto dadka kugu hareereysan marka inaadan insecurity aad dareemaa oran wallahi qofkan ceebeyga iyo goldololooyinkeyga iyo golshilicdeyda iyo halkan buu ogaanaya adeer ha ogaado adigu halkan baa taagnaanaysaa
nolosha dhan baa koritaan nolosha dhan baa aan aqoon kororsiya exactly waad socotaa meel baad gaaraysaa wax kastood saaxiibka aad ka kororsanayso adigu ku qurxinaysaa value bay kuu kordhinaysaa isagana qiimay u tahay wanaaggiini bay uxinaysaa isaga wax badan oo ayay u tahay laftigaa wuxuu ka dhex arkayaa samayskan qofkan aad noqonayso qof ka mida weeyaan qofna ma noqdo keligii qofna keligii ma noqdo isma sam adigu isma samayn karaysid self made yes self kasta self made kasta isagaa dadaalay laakiin self made ma hadde waa been waxa la yidhahda self made ma jiro qof kasta dad baa sameeyey intaasoo qof juhdigoodii iyo dadaalkoodii iyo waxqabadkoodii ayaa ku dhex jira self made ma jiro marka saaxiibada kugu hareereysan wax ka baro haddaad aragto saaxiibadaada inaanay wax badan ku dhaamin oo wax kugu kordhin karaynina iyagoo waktiga la qaadanayo waktigaaga ka beeqaansanaya qaar badan oo ka mid ah kuwo cusub soo kordhi every six month waa inaad cid soo kordhinaysid sheekh every six month haddaan circlekaad ku jirta haddaadan marka qaarka waxa laga sheekaysanaya aanay ku baqdin gelinayn oo uncomfortable aada dareemayn you not in a good circle lix bilood ka hor waxyaabahan raggaan samaystay asxaabtaan samaystay lix bilood ka hor waxay ka sheekeynayeen waxay uga ahayd greek waxaanagu halka waxaan idhahdaa that's a greek to me balaa qolaa maraykanka ingiriisi greega ku adag baan u malaynaya that's greek to me ama that's chinese to me chinese bay ugu tahay yacan chinese dama garanaysid maanta waa mad madoobo allah ku yaqaan waxaasmado saasay ugu ahayd laakiin la sheekaysiga la sheekaysanaysid wixii soo yara baadh la yara soco naftan xakamee runtii lix bilood kadib waxay ka sheekaysanayaan adaaba laga yaaba inad marqaad kaga horreyn karaysid waxbaad miiska xitaa keenaysaa oo iyagu aanay ogeyn baad kusoo daraysaa adna waxbaa lagaa faa'iidaya marka noloshu waa sidaa un waa jaranjaro haddaad maanta doonaysa sallaan inaad kortid dee sallaanka aad ku taagan tahay kuma geynaya meeshaad doonaysid ka ku xiga waa inaad kortid ka ku xiga saaad u kortidna waxay u baahan tahay pressure ka duwan kaaga dad kaaga yacni haddaad iska taagan tahay sallaanka xabadda qoriga aad ku taagan tahay ama ka labaada noqdo ama ka saacada noqdo ka haddaad iska taagan tahay waa caadi tahay ka labaad ka saddexaad ka karreeya ama ka afraad ka korreeya saad u kortid energy baa kaa baxaya baqdin yar baa ku gelaysa ama baal kula soo siibtaa baad ku gelaysaa it's normal the only way aad fikta ku gaaraysa waa kaa marka uncomfortable-nimada iyo in la dareemo egogana la liqo iyo qabka waayo qof kibir waad maqli jirtay de culimadu aad ugu warrami jiray qof xishmadiyo qof kibir labadaba wax ma bartaa waxa aad doonaysid oo dhanna waxa weeye adigoo wax kaa baxsan wey dad bay kaaga xidhan yihin ma leedahay marka inaad igoga intaad liqdo aad odhan karaysa arday koofiyadda arday waxaan idhahdaa yacni koofiyado badan qofku waa inuu yeelan karayo ustaad baa tahay dacwadda baad u faa'idaysaa koofiyaddii ustaadnimada markaaga dadkaa ku xidhaya dee ustaad waxaa noo faa'iidaya baa lagu leeyahay laakiin meesha aad ardayga ka tahay waa inaad taqaano ardaynimada xidhata ardaynimada waa inaad xidhato
amazing waayo waa arrimaha odhan karo yacniga waa waxyaalaha ugu badane in ugu badan bulsho ahaan oo kale marka iminka aan dad badan la soo kulmay inta badan waxaad arkaysaa baahidii qofku wuu qabaa waana waxa weeyaan dareen runtii uu doonayo si ku weli laha wuxuu isku dayay inuu kaluumaysto oo aan adiga ku weydiinin hareerahaaga ku wareegin
taasina waa fulinimo ku dhacaybkaa utaga waxaa ku tirada waxay waxaa iga caaw i need help because you need help. Everybody knows you need courage help. weeyaan yacniga waa dhiiranaantu waa ta ugu muhiimsan hadaad barato sida wax loo weydiisto dadka shaxaad kuma dhahaya dee laakiin sida wax loo weydiisto in wax lagaa caawiyo haddaad barato is a skill if you learn that wax ku celinaya male sida wax loo weydiisto dadka baro qofka wax ku dhaama waxaa ku tiradaa waxani waxaan iga caawa some, some of my friends baan waxay yihiin coaches they are my friends saaxiibaday wey waxaan kaga horreeya dabcan jira halkaa bayna ka followers badnaa laakiin haddana they are my coaches waxaasuu kaa caawinaya marka it's very important inaad dadkan ugu hareersan intaad xitaa meelaha kale u gudbin marka hore adu dad wanaagsan isku hareere oo ka maaragtay challenge loo aad ku dab qabsan karayso waayo meesha dab ka baxaya dab lagu dab laga maaragtay lagu dab qabsadaa meela dabba ka jira dad iska fadhiisatid dee dabba kama jiro marka dad horta dabkoodu shidan yahay ood ku dab qabsan karaysid samayso deetana iyagana markaad u baahato arday u noqo
taasaa waxa weeyaan ta ugu muhiimsan runtii maasha allah ustaad maasha allah waxa weeyaan runtii waxay ahayd waqti aad u qurux badan iyo maxayday dareemo aad u kala duwan oo kala runtii ka kala turjumaya qof waliba maanta dhanka uu doonayo noloshiisa inuu ka qiimeeyo iyo sida nolosheenna u qaabeynayna iyo halka maanta yacniga uu qof waliba rajeynayo inuu iska sii dhiso amazing halkii ugu dambeysay gabagabadii waan kusii jirnaa marka maxaad kusoo gabagabaynaysaa maanta maxaa yeelay shootka ugu dambeeya maanta aad leedahay tusaale ahaan oo kale dadka maanta doonaya iyaga u dhowdu inay isbeddelka nolosha abuuraan iyo qaabkaas
ustaad aad baad u mahadsan tahay aadna waan ugu faraxsanahay wada sheekaysiga hob inuu value ku kordhiyo cid kastoona dhegaysanaysa innaga laftigeenana anigu aad baan u jeclahay mara fara badan xitaa waxa aan ka hadlo aniga dib ii xakameeyaan in badanoo kamid ah aniga dib igu soo value aniga dib igu soo noqday weeyaan marka faa'iido ugu badan anagaa helina marka aad baan kaaga mahadnaqayaa fursaddaas you teach you learn baa la dhahdaa exactly exactly arrinta circle-ka anu mar walba waa tilmaama waxaa idhahdaa kow horta hadaf yeelo meeshaad u socoto horta ogow shaqada ugu adag weeyaan boqolkii konton waxaad rabtay inaad qabato haddaad taqaano mana si hal marna si fiican kuguma cadaanaysa maanta haddaad doonaysa inaad ka dhaqaaqdo magaalada aad joogtid magaalada kugu xigtan aad u dhaqaaqaysa ka soo qaad waxaad ka baxaysaa hargeysa booramaad u socotaa ama burcaad ka baxaysaa berberaad u socotaa hal mar ma arkaysid berberada kuma hor imanayso berber kuma imanayso laakiin inaad berbere doonaysid waad arkaysaa waddada dheer markaad korto ood waddadii boorama ka baxaysay burco ee berbere aadaysa markaad korto waddada si toosa kuguma muuqanayso laabo fara badan baa jira buuraa la marayaa boqolaa la marayaa meelo fara badan waxaa laga yaabaa inay isgoysyo meelaha qaar iman karayaan lo maaragtay geel baa iska waddada iska fadhiisan kara hadduu doono iska maraya garaysa waa taqaa dadka dhulka ku safray yani waxaan ka wadaa kuwa waxaan tusaale ugu soo qaadanaya yani inay caqabado noqon karayaan marka horta meeshaad u socotid bar tilmaamiso you have to know meeshaad u socoto nolosha hadaf la'aan macno ma samaynayso qofna ma aadi karayo meel ma aadi karayo without g p s ma gara iridkaaga kama bixi karaysa gurigaaga haddaadan ogeyn meeshaad u socoto qof ka baxa gurigiisa ma laha isagoon garanaynin meeshuu aadayo ka aadayo gurigiisa markuu iridkaa ka baxo haddaadan garanaynin ka waran meeshaad ka aadi lahayd qofna ma baxo laakiin waxaa inagu badan dad nool haddana aanay garanay halkay u socdaan the biggest problem that's the biggest problem so first waxa weeye halkay u socotaa maxaad doonaysaa markaad eegto hibooyinkaaga markaad eegto jamashooyinkaaga iyo baashankaaga markaad eegto fursadaha yaalla markaad eegto waxaad ku wanaagsantay markaad eegto arrimahaas markaad eegto xaggee baad is leedahay inaan ku wada caddeen baad dhici karaysaan hadda idiin tilmaamaya laakiin true tajruba hadda tajribadii ugu horreysa aad bilaabi karaysaa dhaqaaqii ugu horreeya aad samayn karaysaa boqol kufud baa kaa horreysa haddaan kusii sheegayahay laakiinaad u samayn karaysaa si aad khibrad u yeelato أنا of course it's normal it's روجي روجا روجا أنا قلت روينك وروجا عسى جوش yeah. وروجا عسى جوش مركا حقي ورت أصعدة كو طلبات يا ماشا أصعدة أو أتكون دب خمسة كريسة ama yaa koraya oo wax kugu soo kordhin karaya value kugu soo kordhin karaya circleka dhigo circleka ha kusoo kordhi mar marka dambeysana hore usii kor waayo waa lagu saameynaya waxaad ku qancaysid arrinkan waa very important saaxiibkaaga wuxuu sameynayaa waxaad ku qancayso wuxuu qoom wuxuu jaangooyaa ama qaabeeyaa ama kuu sameeyaa waxaad ku qancayso inta uu la ekaanayo waxaad raalli ku noqonayso maanta haddaad akhriso shan iyo toban daqiiqa maalinka haddaad wax akhriso laakiin shanta qof ee kugu hareeraysan aanay wax akhrin shan iyo tobankaa daqiiqaad ku qancaysa waxaa leedahay wallaahi bilaahi tallah anaaba ragga shan iyo toban daqiiqaaba wax akhriyaa laakiin haddaad ku xidhato rag maalinkii laba saac wax akhrinaya dee waxa weeye kuma qancaysid shan iyo tobankan daqiiqa wax akhriyaysid si kale haddaad nolosha maadiga dadka wax ku fahmaane haddii bishiyaa laba boqol oo dollar aad samayso dadka kugu hareeraysanna ay aanay shaqaynba shaqaba hayn labadaa boqol oo dollar baad ku qancaysaa laakiin haddii saddex qof afar qof oo saddex kun afar kun shan kun oo dollar sameeya bishii aad la saaxiibto siday u sameeyaanna aad ogaato wadadeediina aad hesho kuma qancaysid kuma qancaysid labadii boqol oo dollar waxaad ku qancaysaa shantaa kun iyo wax ka badan baad doonaysaa aad dalbaysaa yaa qanaacadaada sameeyey adigu ismaada bedeline adigu qofkii unbaad yaa bedelay hadba waa labada sirkalaad kala gashay salaadaan ku eegi karaynaa quraan akhriskaan ku eegi karaynaa jaanib kasta noloshaan ku eegi karayna daasoo maxaa ku yidhahdaa waa lagu saameynayaaye cidda ku saameynaysa u meeldayo who do you want who do you want inaad isku expose garaysid isu bandhigtid say kuu saameeyaan marka isu bandhig cidda aad doonaysid meesha aad u socotid cidda u socota cidda aad ku darqabsan karaysid isu bandhig waqtiga u fara badan la qaada dadka la sheekaysta ha noqdaan dadka wax isla gorfaysan ha noqdaan is good yes dadka kale saaxiibadaadii hore wax isla dhigan jirteen iskuulka soo soo dhigteen dariska ahaydeen give them time laakiin timekaaga u badan thirty three percent ka la-eg waa inaad siiso dadka kula heerka ah thirty three percent kale waa inaad siiso dadka kaa horeeya thirty three percent waa inaad siiso dadka aad value ku kordhin karaysid saaxiibadaadi noqon karayaan kuwii aad soo soo korteen bay noqon karayaan kuwii iskuulka soo dhigan jirteen bay noqon karayaan laakiin waa ina saa kugu xisaasan tahay arrinta ugu dambaysana waxa weeye in maaragtaye shaksiyadaada iyo karakterkaaga markay noqoto skillskaaga waxaad ku mashquushaa waxa aad ku wanaagsan tahay skillskaaga sii xooji laakiin when it comes to karakterkaaga iyo akhlaaqiyaadkaaga iyo dhaqankaaga waxaad ku liidatay ka shaqee akhlaaqiyaadkaaga ka shaqee cilaaqada rabbi aad la leedahayna wanaaji because at the end of the day noloshan quruxdan iyo waxyaabaha aan ka sheekeyn oo dhan muddo yaroo laxdo yaroo kooban weeyaan tii ka ballaadhneed ee aakhiradiiba inoo inoo iyo jannadii dee oo qofka ugu yar toban qofka ugu yar darajada yar jannada adduunyadan iyo toban jibaarkeed buu haystaa adduunyada toban jibaarkeed oo maanta haddaynu kaliya maanta kasoo qaadna hantida maanta jeff bezos iyo mark zuckerberg iyo elon musk iyo bill gate iyo warren buffett iyo keliya iyo intaa bes un kasoo qaadno dhaqaalaha haystaan maanta intee bay kaaga dhignaan lahay imagine inta bilioneer ee maanta dunida jooda inta sare ee dunida ka taagan inta nolola qurux badan ee maanta dunida taala inta wax kastoo qurux badan oo maanta aad jeclaysanayso toban jibaarkeed wadartooda toban jibaarkeed ayaad leedahay markaad jannada jannada ilahi subxana watacaala hadduu ku geliyo oo kugu arsaaqo marka cilaaqadaas rabbi iyo silada in la wanaajiyo qof wanaagsanna oo un ummadda wax kusoo kordhiyana in la noqdo adinadani wax kasta waad noqon karaysaa hantiiraad noqon karaysaa macallin baad noqon karaysaa dhaqaalayaan baad noqon karaysaa coach baad noqon karay whatever everything you want siyaasi baad noqon karaysaa ciyaaryahan baad wax hadoontaad noqon karaysaa laakiin wax ugu wanaagsanad noqon karayso ee ataa inaad doorato oo inaad qof wanaagsan noqoto ummaddana aan culays ku noqon laakiin wax kusoo kordhiya dardaarka ugu dambeeya waa kaas absolute so amazing waa dardaaran yacniga horta waxyaalaha aan maanta maxaa yeelay runtii exampleskan ugu dambeeyey waa kii aan weligii abid maqlo ee ugu toosnaa ee lagu bixiyo tusaale ahaan nolosha qaabkaa qofka yacniga uu uga mid noqonayo dadka uu doonayo nolosha yacni waxa weeyaan dad fara badan maanta waxaa jiraan is ogeyn xaaladan iyo serkalkan ay ku dhex jiraan marka waxaa laga yaaba inuu su arka un waxan inay noloshii tahay laakiin waxan uu abuureenba meeshan iyo dadkan uu ka mid yahay marka so amazing maasha allah aad baad mahadsantay ustaad runtii waxa weeyaan waa waa wax aad u qurux badan qofku inuu yeesho hab kobacna inuu jiro oo koritaan shakhsiyeed uu jiro wax kororsi nololeeda iyo iyo wax bixin wax qaadasho iyo wax bixin labadaasaba weynu qofkii uu leeyahay haddaan intaa lahayn waxa weeyaan maasha allah maasha allah haddaadan haddaadan wax bixinna wax kuuma siyaadayaan haddaadan wax qaadanna waxaad bixisid ma haysid
absolutely bixin karaysaa waxaad haysato
maasha allah marka aad baad u mahadsantahay runtii aad bay u xiisa badan tahay inaan runtii sii wada hadalno rajayna waqtiyo fara badan oo dambe inaan isu heli doono dabcan maan kobciye maxaa yeelay podcast iyo qaybteena youtube-kan waxaan leeyahay insha allah wax badan oo dambena way soo socdaan intan waa dareemayeen dadana sii jeclaysaneen maxay usii go'day insha allah laakiin way soo badan doontaa aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin aad baad u mahadsantahay ustaad maxaa yeelay mubaarak waan kaaga macelin waqtiga quruxda badan leh waxaanan kuleeyahay maalinta ku wacnaato inuu iyo kulanti dambe wanaagsan
aad baad u mahadsantahay dadkan waxaan ku dhiirigelin lahaa in lagu taxnaado wax badan aan ogahay baa jira oo soo socda channel ku soo socda insha allah alla subscribe gareeyo alagu xidhnaada insha allah meelaha garaadkaaga iyo wacyigaaga iyo korriimadaada shaksiyadaad ka helayso waa meelaha muhiimka ah ma aha kuwa ummadda kala geynteeda iyo waxyaabaha fuxshiga iyo qudunka entertainmentiga inaad waqti badan la geliyo alaga faa'iidaysto channelkan alagu xidhnaada insha allah aad baad u mahadsantahay ustaad allah idin wada barakaya dhammaantiin aamiin